أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo duqayn lala beegsaday guri uu degan yahay sarkaal xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda riidada soomaaliya ayaa ka dhacday degmada dolow ee gobolka gedo taliska salibiyada mareykanka ee africom ayaa walaaca xoogan ka muujiyey dhaqaale la-aanta baahsan ee soo waajahday kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya maamulka ashadla dirirkaha ee dowladda xabashida etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhulboob xoogan ka wada deegaanada dhulkaasi xaflad lagu caleemasaarayey naqiib cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowro usoo gebagabeeyey haweenka wax ka barta goobaha waxbarashada ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumarka ka jira deegaanka abagbeday ee gobolka bakool بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan duqeyn lala beegsaday guri uu degan yahay sarkaal xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda riidada soomaaliya ayaa ka dhacday degmada dolow ee gobolka gedo waryaheena maxamuud sheekh axmed tooshow ayaan wax ka weydiinay dhacdadaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri wararka ka imaanaya degmada doolow ee wilaayada geda ayaa xaqiijinaya in duqeyn diyaaradeed ay xali ka dhacday degmadaas taasi oo lala beegsaday guri uu deganaa sargaal xilal sare kasoo qabtay kooxda ridada soomaaliya duqeynta oo ay fulisay diyaarad aan duuliye lahayn ayaa si gaara u beegsatay guri uu doolow ka deganaa jaranaal mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaana taliishub kaasi oo soo noqday taliyaha waxaa loogu yeera ciidanka asluubta kooxda ridada somaaliya jenaraal shub ayaa ka mid ah saraakiisha xilligan ka aragti duwan kuxdirdada oo uu hogaamiyey xasan garguurte wuxuuna la safan yahay maamulka laftagareen ee laga qabsaday magaalada baydhabo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan doolow ayaa sheegay in ilaa iyo laba gantaal ay ku dhacday guriga taliishub xilli isaga iyo qoyskiisa guriga ku wada sugnaayeen waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay duqeynta inta la xaqiijiyey waxaa duqeynta ku dhintay saddex qof oo laba ka mid ay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee taliishub waxaana ku dhaawacmay taliyaha iyo xaaskiisa laga soo duubay goobta duqeynta ka dhacday ayaa lagu arkayaa burbur xoogan oo soo gaaray guriga uu deganaa taliyaha la beegsaday iyo dhiig goobta daadsan waa markii ugu horeysay oo duqeyn diyaaradeed lagu beegsaday saraakiil ka tirsan kooxda ridada ah balse siyaasad ahaan kasoo horjeeda maamulka villa soomaaliya ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay duqeynta lala beegsaday taliyashub balse dadka xogaalka ah ayaa sheegaya in duqeynta ay fulisay dowladda turkiga oo xiliyadii lasoo dhaafay taageero xoogan siinaysay xasan garguurta degmada doolow ayaa ka mid a degmooyinka wilaayada gedo ee ay xooga ku haystaan ciidamada xabashida ethoobiya waxaana muuqata inuu bilowday is-ugaarsi u dhexeeya madaxda kooxda ridada soomaaliya iyadoo uu xasan garguurta adeegsanayo diyaaradaha dagaalka ee turkiga aad baad u mahadsantahay tooshow taliska salibiyada mareykanka ee africom ayaa walaaca xoogan ka muujiyey dhaqaale la-aanta baahsan ee soo waajahday kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya africa defensive forum oo ah majalad militari uu soo saaro taliska ciidamada mareykanka ee africom ayaa warbixinay shalay baahisiya ku sheegtay inay sii xoogaysanayso dhibaatada dhaqaale ee ku habsatay waxaa loogu yeera howlgallada nabad ilaalinta afrika xilli ay sii kordhayaan ayay tiri khataraha jahaadiyiinta ee qaaradda afrika sidoo warbixintu ay ka dhawaajisay khubaro amni iyo mas-uuliyiin ayaa ka arrinsanaya mustaqbalka howlgallada nabad ilaalinta afrika iyadoo ay soo baxday xaalad cusub oo muujinaysa awoodda jahaadiyiinta oo sii kordhaysa iyo maalgelinta caalamiga ah oo sii yaaraanaysa sida lagu sheegay warbixin uu bishii mey soo saaray macadka cilmi baarista nabadda ee stockholm taageerada dhaqaale iyo tirada ciidamada loo diro howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobe ayaa sannadii labada kun shan iyo labaatan gaaray heerkii ugu hooseysay labaatan iyo shan sano qaramada midoobe ayaa majaladu sheegtay in bishii diseembar dirtay ciidan afartansaaalboqolkiiba ah oo ka yar tirada ciidamadii ay dirtay waana tiradii ugu hooseysay ugu yaraan tan iyo sanadkii iyadoo a d f ay warbixinteeda soo raacisay sawirka askarta a u s som ee ku sugan soomaaliya tobankii sano ee lasoo dhaafay tirada ciidamada u-n-k ayaa sii yaraanaysay balse ayaa a d f sheegtay inay noqotay sanadkii uga hoos udhaca weynaa iyadoo sanad gudihiis ay tirada ciidamada hoos u dhacday todobayotobanboqolkiiba haddii xaaladdu sidan kusii socoto waxaan arki karnaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada dadaalada caalamiga ah ee maaraynta colaadaha iyo in hay-adaha sida qaramada midoobe ay ku dhowaadaan in gebi ahaanba ay lumiyaan kaalintooda taasi oo ka dhalanaysa isku biiridda caqabado dhaqaale siyaasadeed iyo juquraafiyadeed ayuu yidhi jeer vanderlayn agaasimaha s i b r i warbixintu waxay carbawday in sidoo kale howlgallada midooda afrika iyaguna aysan haysan hanaan maalgelin oo joogto ah oo si toos ah u shaqeeya waxayna ku tiirsan yihiin ayay tiri maalgeliyayaal aan si joogto ah lacag u siin muddo dhowr sano ah au waxay dhistay waxay ugu yeertay sanduuqa nabadda oo gaaray afar boqol oo milyan balse waxaa ilaa hadda laga bixiyo oo keliya dhowr milyan oo dollar kuwaas oo loo adeegsaday jawaab celin deg deg ah iyo taageerada dadaalada dhexdhexaadinta sida ay sheegtay a d f jack kiisir yeeris oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga institute for security studies ee koonfur africa ayaa ka digay in jarista miisaaniyadaha caalamiga ah ee afrika ku riixi karto inay yeelato nidaamyo amni oo sii kor qabqaba kuna dhisan heshiisyo labageesood ah agaasimaha macadka i s s wuxuu si cad u sheegay in la gaaray wakhtigii dalalka afrika ay si weyn ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amnigooda wuxuuna maqaal uu soo saaray ku yidhi mas-uuliyadda amniga afrika waxay saaran tahay dalalka afrika ee ma saarna dalal kale a d f waxay sidoo kale soo qaadatay hadallo ay sheegtay in dhowr jeer ay ku celcelisay ammaani afrika kaas oo ay kaga digaysay in awood militari aan looga adkaa karin jahaadiyiinta dagaalkuna uu sii adkaanayo marba marka ka dambaysa colaadaha ka jira qaaradda afrika ee sii adkaanaya laguma xallin karo oo keliya awood militari ayay ammaani afrika ku sheegtay warbixin ay soo saartay bishii abriil xilli uu golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika uu kulan ku lahaa caasimadda adis ababa golaha iyo dadkii ka qaybgalayay kulanka ayaa ka hadlay caqabadaha howlgallada sida saadka dhaqaalayarida iyo baahida loo qabo maalgelin la saadaalin karo oo waarto oo lagu taageero howlgallada uu midooda afrika hogaamiyo elkaasim waane oo hore uu ahaa kaaliyaha xogaayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha waxaa loogu yeero nabad ilaalinta ayaa sheegay in hoosudhaca lacagihii la sii jiray u n k uu khasbay in si weyn loo dhimo howlgallada iyo hadda waddo qaramada midoobe taasina ay midowda afrika ku qasbayso inay la qabsato xaaladda cusub dowladaha xubnaha ka ah midowda afrika waxay awoodi waayeen ama aysan diyaar u ahayn inay soo aruuriyaan lacagta loo baahan yahay si loo sii wado howlgallada nabadda gaar ahaan howlgallada waaweyn ayuu yidhi isagoo ka hadlayay kulankii abriil ee golaha nabadda iyo ammaanka ee au isla wakhtigaas taageeradii qaramada midoobey waxay ka hoos martay wixii laga filayey ayuu yidhi elkaasim waane isagoo ku booriyey midowda afrika in maadaama ay lacag yaraan baahsani jirto ay si weyn u yareeyaan howlgallada jackii silyeris oo ah khabiir ka tirsan institute for security stadays ayaa warbixintu sheegtay in isna uu ku baaqay in dowladaha afrikaanta ah ee qaabdhismeedka ciidamadooda iyo miisaaniyadooda amni ay la jaanqaadaan caqabadaha hadda jira lacagta lagu bixiyo tababarada ciidamada afrikaanta iyo soo iibinta qalab militari oo qaali ah sida diyaaradaha dagaalka marar badan waa khasaare ayuu yidhi jackii silyeris qaramada midoobe ma aysan bilaabin howlgal cusub oo nabad ilaalin ah oo qaaradda afrika tan iyo labada kun shan iyo toban halka au-na aysan howlgal cusub oo noocaas ah bilaabin tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo toban ayay tiri majalada africa defense forum kaluudiya fefer cruus oo ah cilmibaare ka tirsan s i b r i ayaa ka digay burbur uu tilmaamay inuu kusoo wajahan yahay guud ahaan nidaamka caalamiga ah ee howlgallada amniga looga fuliyo sida wadajirka ah lagana yaabo in mustaqbalka dal walba uu sii dhaafi waayo danihiisa gaarka ah warbixintan ay soo saartay majalada africom waxay bannaanka keentay in maalgelinta caalamiga ah ee howlgallada amni ee afrika ay sii nuxuusayaan xilli ay sii adkaanayso in midowda afrika iyo qaramada midoobey ay sii wadaan howlgallada waaweyn ee muddo dheer socday mahadsanid marwaan maamulka shahadalla dirirka ah ee dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhulboob xoogan ka wada deegaanada dhulkaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo eegayaa camaar cabdulqaadir wararka ka imaanaya degmada dhanaan ee gobolka shabeelle ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa sheegaya in maamulka xabashida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed uu dhulboob ka wado degmadaas mid ka mid ah qoysaska dulmiga lagula kacay islamarkaana dhulkooda sida qasabka ah looga qaadanayo ayaa waxa ay tilmaameen in ay ka war heleen dhulkooda oo laga dhisayo isbitaal iyagoo aan loo sheegin islamarkaana aan laga iibsan sidoo kale qoyskan ayaa waxa ay sheegeen in maamulka mustafa cagjar uu hogaamiyo uu si qasab ah uga qaadanayo ilaa iyo lix iyo toban boos oo ay iyagu leeyihiin iyagoo tilmaamay in maamulkii kan ka horreeyey ee uu hogaaminayay cabdi iley ay si awood sheegasho ah dhulkooda uga qaateen maantana uu mustafa cagjar u awood sheeganayo
hadda unbaa waxaa adugu waa baara lix saac ka hor unbaa waxaan arkay dadkii deegaanka degmada oo soo dhigdhigaya maamul heer federaal a imanaya oo dhagax dhig berito isbitaalka weynaaya degmada ka dhagax dhigaya unbaan maqlay isbitaalka meesha loo wado oo la rabo in la dhagax dhigana annagaas kale magarat dhulkaas annagaas ka lahayn dad oo familiga aha oo aan days ahayn oo iyagu dhul laba laba boos iyo halal boos kulahaa way jireen maamulka murtad mustafa cagjar oo ah maamulka xabashida itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaatooyin joogto ah ku haya shacabka ku dhaqan dhulkaas ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mahadsanid camaar xaflad lagu calaamasaarayey naqiib cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo xasan cabdiraxmaan abuuxasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey kadib muddo afartan iyo shan cisho ah oo beesha talxa amaareer ay kulamo iyo waratashiyo looga arrinsanayay aayaha beesha dhanka kalena ay barbar socotay dowlad diini ah oo duruus kala duwan ay ku qaadanayeen ayay ugu dambeyn beesha ku gaartay go'aan taariikhi ah islamarkaana baal dahaba u galay beesha dhanka kalena u horseedi doono guul iyo gobonnimo idam alle intii odayaashii waxgaradka beesha ay fadhiyeen waxa ay qaadanayeen dowlad diini ah oo loogu magac daray allaha u naxariistee sheekh cali xasan nuur warsame oo ka mid ahaa culummadii ay dishay dowladdii shuuciga ahayd ee maxamed siyaad barre wuxuuna sheekha allaha u naxariistee ka soo jeeday beesha talxa amaareer isagoona shahiiday sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii muddadii ay fadhiyeen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha talxe ayay ugu dambeyn doorteen naqiib guud oo ku hogaamiya ku-dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu gaboobay uu da' noqday ugaaskii guud ee beesha ugaas cabdiraxmaan ugaas bowlle ugaas xasan oo muddo toddobaatan sano ku dhow soo hayay xilka beesha iyo hoggaanka iyo talada beesha waxayna beesha isku raacday in ugaaska la nasiyo maadaama uu da' noqday xilkana uusan ka bixi karin iyadoona beesha naqiib guud u dooratay naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo uu adeer u yahay ugaaska da'da noqday si loo ilaaliyo midnimada beesha loogana fogaado wax weliba oo khilaaf keeni karo xafladda caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa amaareer oo ka dhacday deegaanka warguduud ee hoostaga degmada ceelcadde waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado maamulka islaamiga degmada ceelcadde culummo nuqabo salaadiin ugaasyo nabadoonno waxgarad iyo martisharaf kale waxgaradka beesha talxa amaareer oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in si wadajir ay naqiibka u doorteen ayna la shaqayn doonaan
inaannu la shaqayno walaalkaas waxaan codsanaynaa aje iyo ajuuraan dadka hadalkaa maqlaayo ayagana inay nala taageeraan oo ninkaasna uu noqdo nin aan maanta qoysku okaanine uu noqdo nin muslimiinta dhan nin u garsooro inuu noqdona ilaahay baan ka baryaynaa taas ayada ah
wixii beesha ay ku tashatay waxaa maray ragaa khiyaar ah insha allahu tacaala intaasaan ku heshiinay ku ballannay noo shirgidoomeeyey ugaaska guudiga ku-xigeenkiisa insha allahu tacaalaa dalkan dadaas soo dadkan dadkii dhalaa awl hor gaalo ka kici waad ogtihiin dalka isaga hadda gaalo ayay ku absatay marka waxaan codsanaynaa arrintaas ayada inaan ka midoowno qof walba oo beesha oo meel fadhiya inuu arrintaas ayada mid laga noqdo naqiibka ay dooratay beesha talxa amaareer naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in loo magacaabay xil culus waxaana uu beesha ka codsaday inay la shaqeeyaan lana qaadaan xilkan culus ee loo dhiibay waad arkaysaan in badan baa lay tilmaamayey ehelkana ay soo saareen ayaga ii idmaday shaqada anigoon isu malaynaynin ayn aan arkayay inay culays badan tahay xilkaas waxa weye midaan anigu doontay ama aan doortay ma aheen ehelkaybaa ii doortay mar hadday ii doorteen oo ii soo saareenna ilaahay idinkii waan ku qanacsanahay wixii ay ii doorteenna ayadoo mukriyo macsiyo aan lahayn oo kitaabka qur-aanka oo manasalka ah ay igu doorteen inan ku hogaamiye ayagana in badanba ay ka ballanqaadeen inay igula shaqayn doonaan anna inan ku towjiyo oon ku hogaamiyo oon ugu shaqeeyana raalli baan ku ahay waanan u ballanqaaday ilaahay idinkiis ugaas cabdiraxmaan ugaas buulle ugaas xasan oo ah ugaaska da'da noqday oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaama inuu noqday nin da'a xilkana uu ku adkaaday waxa uuna goobta ka jeediyey kelimad duca u badneed waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay waxna dhiba iyo wax gaaladan la sheegaa iyo wax dhib noo keenaba in ilaahay naga koriyo dad iyo duwaagba midda kale roob iyo nabad iyo barwaaqa in ilaahayna siiya ani sagaashan yaan joogaa wakhti badan aniga naftayda soo maray alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddana waxaan filaa meeshii ugu fiicnayd in waxaan dhex joogna iyo muslimkaba wixii hadda ismaqla ama dariseh meeshii ugu fiicnayd inay joogaan ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayadii islaamiga ee gado oo la dardaarmay beesha talxa iyo naqiibka ay doorteen isagoona ugu dambeyn naqiibka ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka iyo qori iyo boosh loogu talagalay in naqiibka uu ku ilaaliyo kitaabka iyo raayada waxaan leeyahay tale iyo ismaqalba ay ummadu tabarku leedahayee tusbax go'ay tiraa lagu noqaatuhu la geliyaayee qori toora tooraha ka jabay taana tari maayo waxaan leenahay ninkaas ad keenteen ee maanta waxaa weeyaan naqiibka waxaa weeyaan beesha talxo hoggaami doona taladan aad u dhiibateen annaga ka walaaya ahaan annagoo ku hadlaya afka xarka shabaal mujaahidiin sidaad horta u keenteen baan idinla qaadannay waxaan marka rabnaa insha allahu tacaala naqiibka beesha ay dooratay inaan ku wareejinno marka ugu horrayso kitaabka qur-aanka kariimka soo istaag waxaa kaloon rabnaa inaan ku wareejinno raayada aad arkaysaan waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah ayadana naga qaad naqiib ummaddaadana ku hoggaami waayahay haddii raayadana la haayo kitaabkiina la haayo dufaacu u baahan yahay dufaaciisu waa qori cusub waad arkaysaan qorigaasna waa qorigi aad ku dufaaci laheed kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nabi maxmed calayhi salaatu wasalaam
naqiibka cusub ee dowratay beesha talxa maareer oo ka mid ah beelaha waaweyn ee beesha sade waxaa hor yaalla xil culus oo u baahan inuu ku wajaho alla kacabsi ilaalinta midnimada muslimiinta cadaalad u samaynta beesha uu hoggaanka u qabtay iyo garab istaagga jihaadka lagula jira cadowga alleh isagoona dhanka kale laga doonaya in beesha uu ku hoggaamiyo waddada saxda ah ee ilaalinta xaqa iyo garab istaagga jihaadka allow ku sug oo ku hagaaji tubta toosan taladaysana ka dhig mid waafaqsan kitaabka iyo sunnada aad baad u mahadsantahay abu xasaan maktabka daacwada wilaayada hiiraan ayaa dowra u soo gebagabeeyey haweenka wax ka barta goobaha waxbarashada ee degmada boqoqable ee wilaayadaasi sida uu warbixinta warkan inoogu hayo saadiq muumin munaasabad heerkeedu sarreeyo oo gebagabow ahayd dowro loogu magacdaray saxaabiyadda asmaa bintu cumayseh oo muddo saddex maalmood ah loo qabtay ardayda dhigata madaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda ayaa ka dhacday degmada boqoqable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan munaasabada uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwadda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimmada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxaana ugu horreyn goobta munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah mucalimiinta dowladda oo ka warbixiyey dowladda iyo cilmigii laga faa'iiday dowladdan magaceeda waxaa la yidhaah asmaa bintu cumays shacaaru dowla waxa weeyaan wa qulnaa qawlan macruufa dowladda muddada ay socotay waa alaaatu ayaam saddex maalmo bay socotay cidda loo qabtay dowladan oo socotay saddexda maalmood waxaa weeyaan hablihii muslimaadka ahaa oo kala dhiganayay macaahida maraakiista iyo mu'asasaadka kabada furan muxaafada buqoa qabla wilaayadihii islaamiga ee hiiraan insha allahu tacaala mawaadicda lagu qaatay saddexda maalmood soo socotay waxaa ka mid ah alqabri baa ka mid ah qabrigii iyo alqiyaam mawaadicda la soo qaatay waxaa kaloo ka mid ah nafaqat lmasaakiin xaquljaar waxaa kaloo ka mid ah towsiyaad fara badan ayaa ka mid ah naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib quuri oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa dhankooda dardaaran dhexalgal ah u jeediyey ardaydan dowladda loo soo xidhay iyagoona ku booriyey muhiimadda ay leedahay waxbarashada bacda taxiya alle subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan allaha meeshan isugu kaana keenay oo ah majlis weyn ama mu'tamir oo diinta islaamka lagu koryeelayo walaalayaal diinta islaamku waxaa waaye waa tiirka keliya ee maarata muslimiinta ama caalamkuba uu ku taagan yahay Een, waxaa la rabaa ardada xataa inay wax isweydaarsadaan macalimiin ayaa joogta wax idin bartay oo dowladda ka qayb qaadatay Een, maxaa- waxaa jira yacni muumiriyaal culummo muftiyaala ay wax ku duubeen ha laga faa'iidaysto fadhi kudirarka iyo waxyaabaha noocaasa waa laga fiican yahay oo maarata qur'aanka aan dib ugu noqonno waxaan leeyahay oon kusoo gebagabaynayaa waqulnaa qowlan macruufan runtii kulligeen waxaa nala farayaa inaan ku qowlno qowl wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad dhammaanteed iskale suukaana keenay makaankan lagu weynaynayo ilaahay kitaabkiisa iyo waxbarashada cilmiga sharciga birto markay daxalaysato xoogaa yara soo faalamarmarshaa marka maadaama aad mucallimaad tihiin oo dad badani inaad waxbartiin la sugayo waxaa lagu qasban yahay adinka laftiinnu in laydin baraarujiyo oo laydin dareensiiyo macdanta iyo barwaaqada iyo diinka aad xambaarsan tihiin insha allahu tacaala adinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka faa'iidaysataan sidii shiikhu noo sheegay gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a ardaydii loo soo xiray dowladda iyagoona ka mahadceliyey dhanka kalena ka warbixiyey dowladda iyo cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay socotay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buqaqable waxaa maalmaha noo socday saddex beri oo dowro ah dowradaas oo magaceedu uu yahay asmaa bintu cumays shacaarkeedan uu yahay waqulna qowlan macruufa dowradaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad u fara badan waxaa ka mid ah aljannatu wannaar qiyaamaha iyo qabriga waxaan ka mid nahay gabdhaha ku nool maxaafadada degmada buqa qable waxaan ku qaadanay halkaa maanta waxaa noo socday dowro aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku qaadanay sida alqabr wal- alqabr walqiyaama alxaq waljaar iyo waxaan ku qaadanay waxyaabo kalo fara badan geesiyaal gob ah baa tihiine guulaysta waad guulaysateene gumaada gaaladana guryahooda ku gubog oo ku jiida gowrac gaal inaad gowracdaanna guullaa idinku garabsiinay annaguna haddaanu nahay gabdhihiina waxaanu nahay garabkiina Een, maanta waxaa inta noogu soo gabagaboobay dooro noo socotay saddex maalmood insha allah allah subxaana wa tacaala hanaga dhiga annagana kow ilaahi subxaana wa tacaala oo ku anfaco allah subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa kadibna waxaan uga mahadcelinaynaa maktabkeena dacwada iyo dadkii soo abaabulay oo macnaha isku soo qaban qaabiyey iyadoo madaariista hadda kadib insha allah fasax ay geli doonaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah gabdhaha ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada baaqable waxaan meesha hal waxaan halkan ku qaadanay doore saddex maalin soconayso waxaan waxyaalahan ku qaadan waxaa ka mid ah aljanna wannaar waxaa kaloo ku qaadan xaqul jaarayn waxaan allah subxaana wa tacaala inu mahad celinaynaa dowladan loo qabtay ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee hoostiga maktabka dacwada ayaa ah mid lagu nashaadgelinayo ardayda iyo dadaalada waxbarasho ee kor loogu qaadayo oo wacyiga bulshada mahadsanid saadaq ugu dambeyntii warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumarka ka jira deegaanka abagbeeda ee gobolka bakool halkan waa deegaanka abagbeday oo ka mid a deegaanada waaweyn ee dhacaduleedka degmada xudur ee gobolka bokool waxa uu qiyaasi masaafo ahaan degmada xudur dhanka bari kaga beegan yahay siddeed iyo toban kilomitir shantii sano ee u dambeysay waxa uu deegaankan sameeyey horumaroo dhan kasta ah booqasho aan ku tagay deegaankan ayaa ii suura gashay inaan soo indheindheeyo horumarka ballaaran ee ka jira sida bilicda magaalada dhismayaal aad u qurux badan oo wada mutuleel ah iyo sida uu u kala socdo ganacsiga magaalada kadib martiqaad aad u qurux badan oo ay inoo sameeyeen indheergaradka magaalada ayaan u dhaqaaqay dhanka magaalada xilli saacaddu ay ku beegneed labadii duhurnimo ama siddeedii saac maalin arbaco ah maalinkaas waxaa magaalada ka jiray saxmad aad u ballaaran maadaama ay ahayd maalin suuq ah oo reer miigu ay si aad ah usoo buux dhaafiyeen inkastoo ganacsiga magaalada boqolkiiba siddeetan uu ku tiirsan yahay xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo looda haddana waxaa jira kubac aad u ballaaran oo uu sameeyey ganacsiga kale ee badeecadaha sida ay ii sheegeen bulshada magaalada walaal hadhawaaw dukaanka ubeeday meela rawa roog lanka oo ganacsiga oo reer deegaanka xukuumad ahaa marka maxaa si gooni ah aad u iibisaa oo aad ku shaqaysataa shaqaday badanta mootele aha ee raashinga gade dharag gade marka alxamdulilaahi way wadaxano hordeedba un way hadaaran laakiin ganacsigaan insha allah bilaa rinyi maasha allah marka meeqa sano halkan deegaankan ku sugan tahay oo ganacsata aad tahay toban shan sano iyo ganacsi keena iyo walka gadahayna deegaanka degan alxamdulillah waa tahay marka shantii sano u dambeysay waxyaabaha horumar ah oo magaalada ay ku tallaabsatay oo la taaban karo tafaasiil naga sii maadaama magaalada waayo joog aad u tahay
walaal haa sax magaaladan horteejiye kilaha dagaay may haytay buushashahayti meel umay haytay maalinto jeerkona iska kooyaw waan magaalhan nakayn bulsho badan na kooyas sanadyaalkii dambe alxamdulilah way ahaan way bedeli walaayaadka meelahun wataladeen malaagada wararkana haneenka dhiibi belidkii badana waldhasi sarooyinga laka weeli alxamdulilah magaali aragayn hadda buushkii kubani magaali aragayn maasha allah taasna kolley ilaahay fadlijiye ka ahaati una awoodana mahaana waka marka xaggee ka keensataan ganacsigan aad iibisaan xaggooda kaga yimaadaa mayka hirigna dhiniga xamara ka hirigna dhiniga beledweynan awoodan laakiin xamar aan badanta dhiniga beledweynana makumaarangaan oo way ahaa isuuna la socna laakiin sahta oo anteenama nin dhasan lacagtii kaashka ay dheedi hata dadka baadiyada ee may laga shaqaysadaha mase magaalada may laga shaqaysada evc laga shaqaysada lari evcga manin tuuro maw labaati afarta galnya yalla sure anteenadii hudur u haniindiiran taasna iyadan oo sadalayn dhabkaas hortay baahadaas iyadan gabna magaaladii tan waldhasay bila cilata ganacsi iyo ummad soomaali ee ganacsi fadaaso bulshana deegankii kooyas isbitaal male anteenana male jidid nafti oo una beeran iyo heeran ila roobaadka jidid oo lahakagalaw male ini goob caafimaad la hela ini ona anteenada la hela asaasiyaadka liinku maarmaan maashaa idan maasanta walaal bunkiboon xaafada waaye marka asa horakii wanagta may waana kuma dhagan asada beeday mayna gaday sadib aragaha ku farmishi marka ay kan asii maasha Allah idin boqol boqol sana hada dhan af idan faydii maasha Allah hormar talaabsadiyo ya rakorna marka de naga daawooyinka sida daawada xoola daawada bini'aadanka marka de maasha Allah ganacsiga mar waysin alxamdulillah waa tahay adiga goobtan ganacsi goorma kugu dhalatay inaad hirgeliso والله أنا يوم هيدا تي لما لكم تقول سجاد بدي لحد من سجاد أنت أنا كفرت هل كان كفرت marka guriga aan ku jirno waa guri sar ah oo cusub ka waran guryahan goormaa la dhisay guriga ma la dhisay lamada kun labaatan afartii badi ada badi kowaad meelaas marka aan ka meedegay lamada kun labaatan afartii badi shan aan meedegay hor meega jaray guri carashe oo
marka ka hor ka waran sidii bilicda magaalada ay ahayd iyo waqti xaadirkan sida ay tahay maasha allah deediba dareemo korta ma waa guri acarishe iyo guri sare de muslimna ogdaa maasha allah marka de magaadaniyo maasha allah barwaaqadeediba argahayta bilicdiiyo talha kuwa korma ee hadda sad argahayt guri oo sare oo maasha allah oo de mutuleediba argahayt maasha allah maasha allah alxamdulilah marka ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo kororka xagga dhaqaalaha ah magaalada
maasha allah tiwade dareema korta meela dee ganacsiga intaa kasane korog socdahay maasha allah ina ganacsi boqolkii boqol ziyaadahay maasha allah malaaqa cabdulaahi dheere malaaqa guud ee beesha luwaay ee wilaayada islaamiga ah ee bokool oo aan halkaasi kula kulmay ayaa ii sheegay in bulshada deegaankan istaraatiijiga ah shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku tallaabsadeen horumaroo dhan kasta ah
horumar litaabado koraya ku jara ganacsiga ku jara ilaahay tabaaraka watacaala ayaan ka xamdiyaan ganacsiga dhowrna oo barleeyi haddiina emorati laka ganacsada waxaad fadhi gaali iyo luudi iyo erinka haddii haad fadhi horumarkaas iyadaan ku jara walaa laka tiirsanyahan may waha magaalada ilaahay tabaaraka watacaala ba'di iyo may waha howlagaas laka tiirsanyi tan kaleed kule insha allah weer dhinaca badarkan bahayna bariiska may waha dhiibahaas oo ganacsatada ka shaqaysadaasona eeda horumar aan ku jara dhinaca bagaashka iyona may waha dhina kasta may waha eed horumar rabtaa bad kor aan ku jara deegaanka bebeday muddo hata hal sano ibar laku rooga iyo beelasa guutaan iskatalati gaar ahaan walaayada islaamiga bokool waalijigan ka horeeyay insha allahu go-aan yoonay talaha kubati hayti laakiin beelan intii dhagaalo guurto may wahaa magaaladiiya suubsato dhisato go-aan laka taladi yahay magaalada lama fatari laha dhisi hal mar labaatan iyo saddexa qol oo may wahaa dhagaha ee la dhisi hal marna mooy oo ah lixdan iyo dhowr guri la dhisi fataradii saddexdaah in gudubta la fada hoob ilaahay awood la ogolaaday insha allah way dhismadaasa ka soo
dhismahan iyo juhdigan magaalada la geliyey iyo wadooyinkeeda sida loo qurxiyey ka waran ganacsatada dhiirigelinta ee uu siiyey dadaalkaas
iyada ganacsatada may wahaa idii guraha dhisatay intii inta qorhay dad iidanka najahiyo dadka kalena may wahaa hataa shilaayo hayan macnaha geeki madi una wala dhisanoon iyo faylaitii liyin arrin eed may wahaa liinka ganacsiyo macnaha ka waran kobaca dhaqaale ee deegaanka uu sameynayo xagga ganacsiga iyo xoolahaba iyada dhagaalo unku jarta liannahu may weelay adii baragaasi suugu may wahaa walaas dhahmaraay may wahaa ganacsadaay haddii gaala geela la gadaa haddii haadafadi araga haddii haadafadi hola oo ganacsiga gadaa ku bahayo may wahaa taqriiban shan kun neef ari yo ku bahaasay la arkor macnaha gaala saas oo kale boqol toddobaatan sideetan oo neef luuda saas ikadaalika dooro inka yar may wahaa yar naftee may wahaa dhowr boqola ku bahas macnaha halkan waxaa ka muuqday xarun dhismo oo aada u weyn deegaanka ababede maxay tahay dhismadaas dhismada may waha mayrajaharumiinta aad argaasi iskuul waay iskuulkaas may waha afar qor oo may waha sarcew insha allah we hataa hob ilaahay awoodi la ogolaada xafladiyaba lakinka weeri lafado insha allah hataa la furu lafada iskuul waay iskuulkasayn insha allah hob ilaah ogolaa sanadku subanti bilaawdo linka targalay insha allah dadka deegaanka hirgeliyan dadka deegaanka dhiseen gaar haanyo oo caawintaas yoona kaalmaysadayana dad oo jaalid oo may ahaan beelo ku dhaladeeno oo korjarana muxsiniina ya dhasadeen macnaha marka sii guud deegaanka horumar ballaaran oo dhanka diinta iyo dhanka dhaqaalaha buu ka jiraa maasha allah may boqolkiiba may ahaan sideetan la rakoro maasha allah guud ahaan magaalooyinka wilaayada islaamiga ah ee boqol waxaa sanadkan bulshadooda ay dareemayaan barwaaqo horumar diineed iyo mid adduunyo waxaana allah uu ku manaystay amni ballaaran oo bacdallaahi ay ku gaareen la dagaalanka cadowgooda maadaama dadku ay yihiin dad ku canbaxay u gargaarid ah iyo sare u qaadida kitaabka allah guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen warbaahinta andalus maanta waa inaga intaa intii warkan mid la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته